Hawl dib u dayactir ah ayaa ka socota wadada isku xirta deegaanada Bulogudood iyo Janay Cabdallah ee gobolka Jubbada Hoose, taasoo uu burbur xooggan ka soo gaaray daadkii El Niño ee laba kun sedax iyo labatanki dalka ku dhuftay. Wadada, oo qaybo ka mid ah la dayactiray, ayaa waxaa kormeer shaqo ku tagay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland, isagoo u hawlgalay meelaha dib u dayactirka lagu sameeyay wadada iyo meelaha weli burburka ka jira ee u baahan in la dayactiro. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, Maxamed Ibrahim Ogle, ayaa sheegay qaybaha dhiman ee wadada ka burbursan tahay in la dayactiri doono, ayna muhiim tahay in golayaasha dowlad goboleedka Jubbaland iyo ganacsatadaba ay ka qayb qaataan sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha wadadaasi.
waxaan taagannahay meeshii ay ku dhammaanaysay waddadii buuloguduud janaac cabdalla qaybtii jayga sida uu noogu warbixiyey taliyaha qaybtan guutada inta ka dhiman waa labayo labaatan kilomitir markaan dhegaysanay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo taliyahaba baahida loo qabo waxaan isla garannay inaan ku laabanno golaha wasiirada ganacsatada xildhibaanada iyo dowladda jubbaland dhammaanteedaba inaan isku howlno maanta wixii ka bilowdana aan insha allahu tacaala rabno inaan u dadaalno inaan waddadan si deg dega aan ku dhammaystirno ummadda jubbaland iyo reer kismaayo iyo nawaaxiga dadka meeshaan deganna iyo taliyaha iyo ciidamadana aan ugu bishaarayno insha allahu tacaala si deg dega inaan arrintaa wax uga qaban doonno